بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanna oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid ah xaywaanada wax ugaarsada oo duulaan ku qaaday saldhig ciidanka yahuudda ay ku leeyihiin dhulka filistiin kadib markii uu ka soo gudbay xuduud beenaadka u dhexeeya masar iyo qidaaca khaza dagaalada ka socda waddanka suudaan oo sii xoogaysanaya iyo ciidanka dowladda oo la wareegaya xarumo hor leh oo ku yaalla kharduum xukuumadda bayruud oo walaaca ka muujisay dagaalka dib uga soo cusboonaaday dalkeeda iyo maleeshiyaadka shiicada iiraan iyo maamulka gumaystaha yahuudda oo duqiimo isdhaafsanaya dowladda cusub ee suuriya oo ka dalbatay ruushka in loo soo gacangeliyo hoggaamiyihii nidaamkii la riday ee bashaar al asad qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii sagaal iyo tobanaad ee taxanaha saadaatu nisaa'il caalamiin ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddexi labaatanka bisha barakaysan ee ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lix jiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dhacdo ka yaabisay in badan oo ka mid a dadka muslimiinta ah ee ku nool daafaha caalamka ee walaalahooda reer filistiin ku fiirsanaya gumaadka yuhuudda ay ku hayaan ayaa laga soo tebinayaa dhulka filistiin kadib markii mid ka mid ah xaywaanada wax ugaarsada uu duulaan ku qaaday saldhig ciidanka yahuudda ay leeyihiin xayawaanka lagu magacaabo guduudanaha oo ka soo gudbay xadka u dhexeeya masar iyo filistiin ayaa lagu soo warramayaa inuu weeraray saldhig ciidanka gumaystaha ay leeyihiin halkaas oo uu ku beegsaday qaar ka mid a askarta sahaynada ee xasuuqa u geysanaysa shacabka reer khaza muddo daqiiqada ah oo uu socday hardan dhexmarayay xayawaankan iyo askarta gumaystaha yahuudda ayaa wararku sheegayaan in markii dambe ciidanka yahuudda ay ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan muuqaalo laga soo qaaday oo lasoo dhigay baraha bulshada ayaana waxa ay muujinayeen isagoo uu ku xihan yahay qalabka neefsashada kadib markii xayawaankaasi ay dhaawacyo soo gaareen muuqaalkan ayaa si aad ah ugu baahay baraha bulshada ay isticmaasho si gaar ah waddamada caalamka islaamka in badan oo ka mid ah dadkii ka falcelinayay ayaana tilmaamay in xasuuqa ka socda qidaaca khaza xitaa uu dhaqaajiyey dameerka xayawaanka halka laga rabay dadkii muslimiinta ahaa inay dhaqaaqaan oo ay u gargaaraan walaalahooda reer filistiin dhanka kale ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa ku dhawaaqay inay ka hortageen saaruuq laga soo tuuray waddanka yemen inta uusan soo gelin hawada magaalooyinka ee yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan inkastoo qalabka digniinta bixiya laga maqlayo deegaanada yuhuudda xoogga lagu deegaameeyey inkastoo qalabka digniinta bixiya laga maqlayo magaalooyinka yuhuudda sida xoogga ah loogu deegaameeyey maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa wacad ku maray inay sii xoojinayaan weerarada ay ku beegsanayaan magaalooyinka kayaanka sahaynada uu xoogga ku haysto iyagoo gebi ahaanba mamnuucay in diyaaradaha ay ka soo degaan garoonka bingoriyon ee magaalada talaabiib oo laga soo warinayo xaalada fawda ah dhankiisa ciidanka maraykanka ayaa isagana sii wadaa howlgallada xagga cirka ah oo uu ku beegsanayo kooxdan saacadihii lasoo dhaafay ayuuna weerar duqayn ah waxa uu ku beegsaday dekedda magaalada alxudayda oo ah halka deked ee keliya ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo ah laaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay suheyb waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu waaweyn ee ay nashriyaan joornaalada dunida qodobka ugu horreeya ee aan ku eegi doonana waxa uu noqonayaa gumaystaha oo markii ugu horreysay tan iyo hirgelinta xabad joojintii jilicsaneed ee lubnaan sheegay in weerar gantaalla ah uu kala kulmay dhanka koonfurta lubnaan sida uu baahiyey wargeeska new york times maamulka benyamin netanyahu ayaa markii ugu horreysay tan iyo xabad joojintii ay la galeen ururka isugu yeera xisbullah waxa uu sheegay in uu la kulmay ilaa saddex gantaal oo laga soo tuuray dhanka koonfurta lubnaan iyaguna ay uga jawaabeen duqaymo dhanka cirka ah ma jira ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay ururka shiiciga ah ee xisbullah ama kooxo kale oo looga hadlaya gantaaladan ay sahaynadu sheegeen in laga soo tuuray koonfurta lubnaan balse ra-iisul wasaaraha lubnaan oo hadlay ayaa muujiyey walaac xoogan isagoona ka dhawaajiyey in dalkiisu uu mar kale dib ugu laaban doono xaalad dagaal waxa uuna soo saaray digniin isagoona sheegay in howlgallada militari ee gumaystaha ee ka soo cusboonaaday xuduudda koonfureed ay keeni doonaan dhibaato iyo hoog soo fod saara lubnaan inteeda kale madaxweynaha cusub ee suuriya oo si toos ah markii ugu horreysay ruushka uga dalbaday usoo gacangelinta dhiigacabkii bashaar al asad si loogu maxkamadeeyo gudaha dalka suuriya sida uu baahiyey wargeeska alwiyaam madaxweynaha cusub ee suuriya axmed al sharac ayaa si rasmi ah waxa uu uga codsaday dhigiisa faladimir putin in uu usoo gacangeliyey madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray bashaar al asad si loogu maxkamadeeyo gudaha waddankii uu ka baxsaday diseembar waxaana lagu xusay xogta jariiradda in middan ay suuragelin karto islamarkaana ay ka qayb qaadan karta dib u curashada xiriir ballaaran oo mar kale dhex mara dowladda cusub ee dimashik iyo moscow madaxweynaha ruushka faladimir putin ayaana ilaa hadda ka soo saarin wax hadal ah arrinkan saamaynta sirdoonnada sahaynada ee la carabeeyey oo soo ifbaxaysa iyo maqaal la baahiyey labiyo toban sano ka hor oo mar kale dib ugu faafay internetka waa qodobka xiga ee aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada wakiilada hay-adda sirdoonka muusaad ayaa lixdankii sane ee u dambeeyey guursanaya haweenka filistiin iyo carabta kale taa oo u fududaysay in hay-addu ay hesho wakiilo israa'iiliyiin ah oo lagu dhex beeray filistiin waxaana mashruucan loogu yeeray carabeynta sirdoonka qarsoon waana tallaabo saamaynteeda si aad ah loo dareemay sannadihii u dambeeyey sababna u noqotay in mar kale dib uu u faafo maqaal la baahiye toddobiiyo labaatankii bishii siddeedaad ee sannadkii laba kun saddex iyo toban shakhsiyaadkii ugu horreeyey ee loo carabiyey shaqadan waxay ka qayb qaateen qorshihii lagu dilay yaasir carafaad iyo abujihaad oo labaduba ahaa aasaasayaashii ururkii fatax waxaa mid iska caadi ah inaad aragto kontinjir la moodo carab asal ah kuna dhex nool gudaha deegaanada muslimiinta balse ah yuhuudi u adeegaya sirdoonnada kala duwan ee gumaystaha haba ugu horraysay muusaad waana natiijada midhaha ka dhashay ollaha carabeynta sirdoonka qarsoon sidaba uu labiyo toban sano ka hor daaha ka qaaday wargeeska dhulka sahaynada ka soo baxaa ee waynat isla habkan waxay muusaad ka dhex samaysatay maraykanka yurub iyo meel kasta oo laga yaabo inay ka soo baxaan hogaamiyaal siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo wakiilo muusaad noqon kara marka dambe tani ayaana si cad u muujisay sida hadda ay u adkaatay kala saaridda sirdoonnada yuhuudda goobaha ay lugta ku leeyihiin iyo kuwa aysan saamaynta ku lahayn waana marka laga hadlaya ganacsiga siyaasadda dagaalada kala duwan ee ka holcaya dunida daafaheeda iyo loolanka ka socda xagga internetka dowladda maraykanka oo qorsheynaysa in ay musaafuriso in ka badan haf milyan ruux oo ku nool gudaha waddankaas sida uu baahiyey wargeyska maalinlaha ah ee asharqul awsad maamulka cusub ee maraykanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu sheegay in maalmaha soo aadan la musaafurin doono ku dhowaad shan boqol iyo soddon iyo laba kun oo qof oo u dhashay waddamada kuuba haiti nikaragua iyo faransuela kuwaas oo gudaha dalka maraykanka ku yimid barnaamij uu sannaddii laba kun labaiyo labaatan bilaabay joe baiden waaxda amniga xukuumadda washington ayaa sheegtay in dadkan soo galootiga ah ee barnaamijkan ku yimid ay waajib ku tahay in dalka maraykanka ay ka baxaan afar iyo labaatanka bisha abriil haddii ilaa xilligaas aysan ku helin ogolaanshiyo kale oo ay ugu sii sugnaan karaan gudaha dalka guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa dhegaystayaal xubinta oo aad ku maqasheen canaawiin kala duwan aan iminkana idinku wareejiya walaalkiin suhayb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qeybihiisii dhexena waan isla soo gaarnay waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak dagaalka ka socda waddanka suudaan ayaa galay marxalad cusub iyadoo guulo isdabajoog ah ay soo hoynayaan ciidanka dowladda kadib markii maalinimadii jimcaha ay u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan qasriga madaxtooyada wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska guud ee ciidanka sirdoonka wararkii ugu dambeeyey ee kharduum ka imaanaya ayaa xaqiijinaya inay gacanta ku dhigeen xarumo ay ka mid yihiin saldhigyo militari iyo sidoo kale bangiga suudaan kooxda dacmu sariic ayaana qiratay guuldarrada ka soo gaartay furimaha dagaalka dhanka gobolka daarfuur si gaar ah waqooyigiisa dagaallo aada u culus ayaa laga soo warinayaa halkaas kooxda dacmu sariicna waxa ay sheegatay inay gacanta ku dhigtay deegaan laba boqoloo kilomitir u jira magaalada alfaashir oo ka mid ahayd magaalooyinkii dagaalladii ugu xooggana ay ka dhacayeen labadii sane ee lasoo dhaafay inkastoo labada dhinac mid ka mid ah uusan ku guulaysan in gacanta uu ku dhigo gobolka daarfuur waa halka ugu daran ay colaaddu ka socoto afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ayaana keliya waxaa la soo warinayaa in kooxda r s f ay ku dishay ilaa afartan iyo shan ruux jenaraal cabdulfataax al burhaan oo ah hogaamiyaha guud ee militariga suudaan ayaa sheegay in dagaalka ay sii wadayaan ilaa guud ahaanba waddanka ay ka xoreeyaan kooxdan inkastoo falanqayaasha militariga ay aaminsan yihiin in kadib la wareegidda militariga ee qasriga madaxtooyada ay ka dhigan tahay inay soo dhowaatay gebagabada maleeshiyaadkan oo muddo laba sano ah iyagoo taageero ka helaya imaaraadka carabta dagaal aan waxba reeban la galay xukuumadda kharduum kooxda xumeyti ayaa toddobaadyo ka hor iyadoo helaysa taageero dibadda ah waxay magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya kaga dhawaaqday xukuumad cusub oo loogu magacdaray almawaasiin taas oo ay sheegeen inay matalayso shacabka reer suudan tallaabadaas uu si adag kaga hor yimid nidaamka uu hogaamiyo jenaraal al burhaan tanina waxa ay dhalisay inuu xumaado xiriirkii u dhexeeyey xukuumadaha kharduum iyo nairobi muddo ka badan laba sano oo ay dowladda imaaraadka carabta oo dagaalka suudaan wakiil kaga ah maamulka sahaynada ay isku dayeysay inay gacanta ku dhigto talada waddankan ayay ku fashilmatay jenaraal cabdulfataax al burhaan ayaana qaaday ololo diblomaasiyadeed inta dagaalka uu socday isagoo hubtirabeel ah ka helay dowladaha turkiga iiraan iyo sidoo kale shiinaha dagaalkii ugu dambeeyey ee militarigu kula wareegeen xarunta madaxtooyada ayaana la sheegay in kaalin lixaad le ay ka qaateen diyaaradaha ay farsameeyaan xukuumadaha ankara dahraan iyo biijiin
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوانيها بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii sagaal iyo tobanaad ee taxanaha saadaatu nisaa ila caalamiin aalaaba halkan waxaa inooga soo jeediyaa walaalkeen cabdulfataax abuu muxsin بنت الشريعة للسمو طموحها واضفي لها قول الحبيب سرورا ودعن نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا
nebiga sala allahu calayhi wasalam aad ayuu u jeclaa gabadhiisa faadimatu zahraa waxa uuna ku tarbiyayn jiray suhdiga iyo inay ku dadaasho acmaasha faa'iidada u leh aakhiradeedii wuxuuna nebigu u diidi jiray inay ku daganto dhaldhalaalka adduunyada si aysan uga mashquulin aakhiradeedii rasuulka marka uu safar iyo duulaanba aadayo waxa uu ka bixi jiray guriga gabadhiisa faadima iyada ayuuna ka dhigi jiray cidda ugu dambaysa ee uu macsalaameeyo marka uu madiine soo galayana iyada ayuu ka dhigi jiray cidda ugu horraysa ee uu la kulmo ehelkiisa maalin maalmaha ka mid ah nebiga ayaa safar ka soo galay sida caadadiisii ahaydna waxa uu tegay guriga gabadhiisa wuxuu arkay faadima oo isku diyaarisay ninkeedii oo safarka qayb ka ahaa xiratayna katiinad laba fargashi ama faraanti iyo dhegodhego iriddana daah ku xiratay nebiga durbaba waa uu kala wareegay isagoo caraysan ayuuna fadhiistay mimbarkiisa faadima waa ay garatay waxa uu ka carooday rasuulka waxayna si dhaqsi ah isaga furtay katiinaddii dhegadhegihii iyo fargashayaashii daahiina way dejisay kadibna nebiga ayay u dhiibtay waxayna amartay in loogu sadaqeeyo waddada alle nebiga markii loo keenay alaabta ayaa waxa uu yidhi nebi maxamed iyo ehelkiisa ma ahan dad adduunyo salafkii wan wanaagsanaa sida ayay ahaayeen oo gabdhahooda waxay ku tarbiyayn jireen suhdiga waxayna ka ilaalin jireen dhaldhalaalka adduunyada iyo wixii aakhiradooda ka fidnaynaya gabdhihii salafkana waxay xagga baarinimada waalidka uga dayan jireen faatimatu zahraa bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam siciid ibnu musayib waxa uu ahaa sayidkii taabiciinta iyo mid ka mid ah fuqahadii madiine ee toddobada ahaa waxa uu ahaa caalim zaahid ah xaaskiisana waxay ahayd gabadhuu dhalay abi hurayra oo ka mid ahaa culimmadii saxaabada siciid ibnu musayib wuxuu ahaa caalim zaahid ah waxaa la sheegay in muddo afartan sannadood ah aysan dhaafin jamaacadda masjidka iyadoo la og yahay in qofkii afartan maalin oo xidhiir ah sidaa yeelaa uu kaga badbaadayo naar iyo nifaaqnimo siciid waxa uu ahaa mid aanan qaadan hadaayaadka ay u soo diri jireen khulafadii xilligiisa ee bani umaya waxauuna iska ilaalin jiray inuu xidhiir la yeesho umarada ma ahayn mid ihaaneeya cilmiga sidaa darteed ayuu noqday mid caan ah oo ka dhex muuqday culimmadii zamankiisa siciid ibnu musayib wuxuu dhalay gabar caalimad ah oo fan kasta oo diinta ah baratay gabadhan waxaa soo doonnay khaliifkii muslimiinta xilligaasi ee dowlal umawiya cabdilmelik ibnulmarwaan oo doonayey inuu u guuriyo wiilkiisa alweliid ibnu cabdilmelig oo ahaa dhexal sugaha khilaafada ama qofka haddii uu dhinto aabbihii la wareegaya talada iyo maamulka muslimiinta siciid ibnu musayib waa uu diiday dalabkii khaliifka muslimiinta waxa uuna ka baqay in gabadhiisu ay ku fidnowdo dhaldhalaalka adduunyada qasriyada boqortooyadana ay ka mashquuliyaan aakhiradeedii gabadhan iyaduna kama caroonin oo kama gadoodin go'aankii aabbaheeda oo khayrka iyo wanaagga la jeclaa gabadhiisa wuxuuna go'aansaday siciid ibnu musayib in gabadhiisan qiimaha badan uu u guuriyo mid ka mid ah ardadii cilmiga isaga ka dhegaysan jirtay oo lagu magacaabi jiray abuwadaac kaas oo ahaa nin faqiir ah oo aan waxba haysan waxaana qisadaasi inooga sheekayn doonaa fadiilatu sheekh abuu siciid azaylici saciid ibnu musayib wuu diiday isagoo ka baqaya gabadhiisa dunyadaas inay ku fidnowdo waxaa jiray nin ardada saciid ka mid ah oo abuuwadaaca la yidhaahdo abuwadaa' wuxuu yidhi waxaan la fadhiisan jiray saciid ibnu musayib wuxuu yidhi maalamo ayuu i waayey markaan imida waxay igu dhahay intee ku maqnayd markaase waxaan ku dhahay xaaskaygii ayaa geeriyootay markaan aaskeedii iyo umuurahaas ayaan ku mashquulay saciid ibnu musayib wuxuu yidhi fahallaa akhbartanaa fa shahidnaaha maxaa noogu sheegi weyse annaga aan ka soo qaybgali lahayn markaase wuxuu yidhi abuuwadaaca markii aan doonay inaan istaago ayaa wuxuu i weydiiyey saciid su'aal waxay igu dhahay gabadhaad xaaskaad markii ay dhimatay ka gadaal gabar kale ma guursatay markaas waxaan ugu jawaabay yarxamuka allaah ilaahay ha ku naxariista sheikhow anigayaa ii guurinayaa adduunyo maba haystee laba dirham ama saddex dirham mooye markaasaa saciid wuxuu yidhi haddii anigaan kuu guuriyo ma aqbalaysa markaas waxaan ku yidhi nacam isla markii ayu wuxuu yidhi faxamid allaha tacaalaa wasawajanii calaa dirhamayni aw calaa halaatha oo intii iftitaaxuu sameeyey khudbatulxaaja uu akhriyey ayaa gabadhiisii oo loo diiday weliid bin cabdilmelig ayaa waxa igu guuriyey laba dirham ama saddex dirham wuxuu yidhi abu wadaaca waan soo istaagay anigoo ku wareersan waxaan samaynaya farxad darteedii gurigay ayaan soo aaday waxaan ku fikerayay qofka deyn aan ka soo qaadanaya salaadda maqhribka ayaan tukaday waan soomanaa cashihii iyo afurkii aan diyaarsaday inaan ku afur ayaan soo diyaarsaday muunfo iyo saliid ayaa afur aan u diyaarsaday anigoo afurkii rabo inaan afuro fekerkii intee wax ka helaysaan aan ku fekeraya ayaa albaabka lasoo gargaraacay waxaan dhahay man haada waa kuma markaas waxay gu dhahay saciid waaye wuxuu yidhi abuwadaaca waxaan ku fekeray qof kastoo magaciisii saciid la dhahayay oo xaafaddaas joogay waa igu soo dhacay markii laga reebo saciid binmusayib sababtu waa maxay wuxuu yidhi fa innahu lam yura mundu arbaciina sanatan ilaa maa bayna beytihi waalmasjid oo muddo afartan sano gurigiisa iyo masaajidka inta u dhexaysa mooye meel kaleeto ma aadin wuxuu yidhi waan soo istaagay waan soo baxay albaabka ayaan furay waxaan arkayaa waa saciid binmusayib waay markaas waxaan ku dhahay yaa abaa muxamed hallaa arsalta ilaya fa ataytuka ee abu maxamedow maxaa qof igu soo diri weyse anaaba ku imaan lahaa markaas waxay igu dhahay laa adaa mudan in lagu soo booqdo markaase waxaan ku idhi maxaad ii amraysa markaase wuxuu yidhi saciid ibnu musayib ra'aytuka rajulan cazaban waxaan ku arkay qof doob inaad tahay qad tasawajta waana guursatay waxaan dhacay an tabiita leylata waxdak adigoo gabar lagugu daray oo guursaday caawa keligaa inaad seexato ayaan dhibsaday wa haadihi imra'atuka igu dhahay xaaskaaga waatan gadaashiis ay taagan tahay dhirirkiis ayay la eg tahay kadib wuu soo qaaday gabadhii ayaa gudaha soo geliyey albaabkana wuu xiray wuxuu yidhi abuwadaaca fa saqadat ilmar'atu min alxayaa gabadhii way dhacday xishood dartiis ay la dhacday wuxuu yidhi albaabka si fiican u xiray kadibna guriga qaybta kore sadxig ayaan fuulay waxaan u dhawaaqay deriskii way yimaadeen markaas waxay gu dhaheen maxaa kugu dhacay waxaan ku dhahay saciid ibnu musayib ayaa waxaa ii guuriyay gabadhiisa haddana anigoo aan isku tootoosnayn ayaa ii keenay haddana guriga ii joogta dadkii gabadhi ay u soo galeen hooyadai ayaa warkii gaaray way ii timid markaas waxay gu dhahday wejhii min wejhika xaraamun in masastaha qabla an uslaxaha halaathata ayaam wejigaagii iyo wejigayga waa xaaraam haddii gabadhaas aad taabato intaan ka soo hagaajinayo saddex maalmood kadibna waxaa weeye saddex maalmood ayaan ka nagaatay gabadhii waa laga kaxeeyey saddex maalmood kadib gabadhii waxaan arkay fa idaa hiya min ajmali innaasi dhanka jamaalkii quruxda waa dadka qofka ugu qurxoon waay wa axfadihim likitaabi illaahi tacaala dadka ugu xifdinta badan waa kitaabka alleh wa aclamihim bisunnati rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam waa dadka u aqoonta badan sunnada rasuul sala allahu alayhi wasalam wa acrafihim bixaqi zawji waddana gabdhaha ugu garashada badan zawjka xuquuqdiisa waa nin daalib cilmi u ahaa markuu rabay inuu ka soo baxo inay dhahday xaggee u socota oo markaasaa wuxuu yidhi majliskii saciidan raba inaan cilmi soo barto markaas waxay ku dhahday ijlis ucallimuka cilma saciidin fadhiiso anaa ku baraya cilmiga saciid wax alal wixii aabbaheedii u haayay marka idan ka baran jira uu dhahay mar
بوركت بدرا بالسماء ضياؤه بوركت شمسا بالشروق بكورا هذه التهاني بالشريعة تزدهي طبتن ذكرا غيبة وحضورا ووصية بالحب نبعثها لكم انشرن علما احفظن ثغورا يرعاكم الرحمن جواد العطاء يمحو الخطايا للذنوب غفورا
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa ii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى